Wasaaradda Cadaaladda iyo Arrimo Dastuurka Jubbaland ayaa magaalada Kismaayo ka qabatay kulan wada tashi haya oo lagu curyayo habraacda diyaarinta siyaasadaha Caledonia iyo weliba kuwa loo doonayo kulamo lagu gorfayn doono iyadoona aragtida bulshada lagu helana la cabbiri doono qorshaha onkoreynta iyo weliba kulanka daahfuraya agaasimaha guud ee wasaaradda cadaaladda iyo arrimo dastuurka Jubbaland Cabdulaahi Cabdiqaadir Qaanuun ayaa weliba u sharaxaya muhiimada kulanka uu salaaxaya kulanka saaka waxaan wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka dowladda jubbaland saaka waxay qabanaysaa kulankan wada tashiga ah ee bulshada qeybaheeda kala duwan jaamacadaha dhalinyarada haweenka culummada qeybaha kala duwan ee bulshada loo qabtay iyada oo laga doodayo oon dood ka yeelan doono insha allahu tabaaraka watacaala diyaarinta habraaca habraaca diyaarinta siyaasadaha loo dhan yahay dhammaantii waxaa ka warqabtaan in siyaasado la sameeyo xeerar la sameeyo shuruuc la sameeyo caqabado badan ay ka imaadaan shuruucdaas iyo siyaasadahaas ka qeybgalka bulshada uu aada u yaryahay qorista shuruucdaas iyo siyaasadahaas marar badan ay iska hor imaadaan sidaa daraaddeed iyadoo taas laga hortegayo wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka dowladda jubbaland waxay rabtaa inay diyaariso habraacii loo diyaarin lahaa dhammaan shuruucda iyo siyaasadaha dowladda jubbaland maadaama ay tahay wasaaraddii u xil saarnayd shuruucda iyo siyaasadaha iyo dhaqangalkooda dowladda jubbaland saa daraaddeed insha allahu dood adag baynu maalmaha soo socda qeybaha bulshada iyo dowladda laftirkeedu ka yeelan doonaa sidee loo diyaariyaa ama loo sameynaya habraacii diyaarinta shuruucda waxaad ogtihiin shuruuc inuu soo maro habraac dheer oo kasoo bilaabata hay-addii ama wasaaraddii u xil saarnayd sharciga in la diyaariyo ama siyaasadda in la diyaariyo ama xeerka la diyaariyo in wasaaradda laftirkeeda waxaa laga rabaa ay bulshadii ka talageliso marxaladda koowaad ee ay sharciga sameyneyso ama sharciga qoreyso sidoo kale cidda sharciga qoreysa ay noqoto cid ku habboon oo loogu talagalay ku takhasustay xeer sameynta sharci sameynta iyo siyaasada sameynta markii wasaaraddu ay intaasoo marxalada soo mariso kadib inay keento wasaaradda cadaaladda wasaaradda cadaaladdu ay hubiso war xeerkan iyo sharcigan la soo mariyey ma waafaqsan yahay shareecadii islaamka dastuurkii federaalka dastuurkii jubbaland xeerar kale oo ka hor imaanaya ma jiraa qaabka uu qoran yahay laftirkiisa xataa afkii soomaaligeennii ma ku habboon yahay haddii sharci yahay meelka laga soo turjumay sharcigan sidii loo turjumi lahaa dhammaan waxyaabahaas oo dhan inay fiiriso wasaaradda cadaaladda dowladda jubbaland kadib loo gudbiyo golihii xukuumadda oo isna uu ka qaato maandeedkiisii sharciga ahaan ka doodo sharcigii laftirkiisii sharcigii run ahaantii halkaas uu broseska mariyo kadib loo gudbiyo baarlamaanka dowladda jubbaland baarlamaanka dowladda jubbaland uu sharcigii isna doodihiisii iyo kalfadhiyihiisii ka yeeshaa kana qeybgeliyaa bulshada laftirkooda kadib wuxuu xeerku aadaa madaxweynaha jubbaland oo isna halkaas xeerka kusoo gebagabeeya kadib xeerku wuxuu aadaa in la faafiyo oo faafin rasmi ah loo sameeyo faafintaas rasmiga ah markii loo sameeyo bulshadii laga qeybgeliyo la sameeyo platform shuruucdii loogu talagalay xafiiskii xeer ilaalintuna oo gariiqaanka guud uu ku dhex jiro jubbaland la sameeyo in waxa weye faafintii sharciga laftirkiisii ay doorkooda ka qaataan marka waxaan rabnaa akhyaarta sharafta leh inaan habraacaas dheer aan hadda soo taxay inaynu ka doodno samayno noqdo mid loo dhan yahay oo bulshada reer jubbaland iyo dowladdii oo isla socota habraacaas ay mariso